kurid markii kulanya kuwa ladan xafiiska dowladda hoose ee degmada baydhaba maamulka degmada iyo saraakiishan qaabisan arrimaha dhulalka iyo weliba lanku hadalay wadooyinka la dhisi han dhismo hadda ku dareeran iyo han mustaqbalka lafadaa inta la dhisan qorshayaasha oo meeliyo marhayana kulankii weliba intuusu dareeray ku qaybgalay injineerada dowladda hoose iyadoona meelase laa ka bandhigay qorshayaalkan ka degsan dhismaha wadooyinka magaalada baydhaba iyo han hadda dareeran meeliyo marayan iyadoona ujeedadan kubin yeeta in magaalada dhammaantii lagu wada hirgeliyay wadooyin weyn oo casriye agaasimaha waaxda injineerada iyo dayactirka wadooyinka dowladda hoose ee degmada baydhaba axmed maxamed iyo ku warbiye meeliyo maraayan wadooyinka la dhisi iyo hangada la dhisi doonaa qoobbana ku bilaabno dowladda hoose degmada baydhabo maan hirgelay intii dhisto dhowr wadda oo shalay ahaano kabalistoonga ahaano laame iyo ahaano cusub oo hadda unufadahnatundhisna oo eh graber rood unaan targalni gawaarida bybaske wadooyinka dowladda hoose degmada baydhabo ee ka guulaysatay inta la dhiso iyo lagu dhiso tumanka xaafadood degmada may may ilaa iyo may direen tumiya afar kilomitr ibar oo wada kabalistonga eh oo la dhisi oo tuman kilomitr oo kabalistonga wadooyin cusub eh oo tumanka xaafadood lagu dhiso doono oo iyana hadda nin qorshaysanta oo ninka qorshaysanta intii iyo bilaawadan melerays lamada kun labaatan shanta april fayska kood iyo nin bilowda doona ilaa afar wada sadde wadan iyo nin bilowda doona september lamada kun labaatan shanta may kala dhismisha wadooyinka laamiyada may dhismisha dhammaaday ilaa iyo tumiyo afar kilomitr iyo bar oo laamiya sida wadada alaxmaar wadada isbitaalka wadada sodonka wadada xanaano two may hadda dhismisha nin dareere wadooyinka oo ha ku bilowdaan mursal ilaa shariif gacame wadooyinka iyona cunay ilaa degaandegasadeen wadadan oo iyana main roodka iyana qorsheyahayna inti bila hortaana ee isbuuca kood iyo bilowda insha allah ciida may kale nin qorshaysan wadooyin oo iyona bybas oonaan ka targalnay baawarto oo sida loodka baawarto oo safarada oo goboladan iska gudi waayaan inta isticmaalaan ilaa dhowr wada eh wadada koowad oo un hadda dhiso doonanayata wadada afartan laha oo lankasow malerayus beerta ku bilowdaas ilaa boonkayo toban kilomitr eh una dhiso doonno waanan dhiso doonno baawartin isku gudubo gobolada oo maro magaaladiisuna trafikada ku yarayna magaalada waxada may kale iyo qobadaas eh may kala jiraan lama wada kale oo iyona ku bilowda in laga targaliyo oo southern leeraayo iyona beerto ku bilowda soo ilaayo magaalada buundada hakiira maasa iyo wada kale oo central business una ka targalnay maayfulka ku bilowda soo ilaayo buundada abshirka hakiira maasa iyana gudubaaso ilaayo wadajir in gudubaas baawarto oo dhinay wadajiran dareeran iyona maro doona iyona qoniin qorshaysan waana lagu shaqeey doona maalmo dhow dhinihii kale agaasimaha waaxda injineerada iyo dayactirka wadooyinka dowladda hoose ee degmada baydhaba axmed maxamed ayaa sheegay intii oo jiraan xaafadaha dalbadeen in wadooyinan dhisa qaanaasoo hadda ka jiraana xiriiri badan si iyo aan ku baahana wadooyinkaas lan dhisi doonaa may kale waxda injineeriyadii dayactirka may soo biday city wide root data collection oo tumanka xaafadood oo degmada laga soo biyey xaafad walbiya ha ku biisato inta wada eh iyo xaafada la talan engineeran bahi assessment laha ka soo biy ilaa imay laha arugeylan boqol afartii shan wada oo magaalada dhatiya eh ilaa oo iyo laba boqol labaatan iyo sagaal kilomitr eh may kala jaraa barwaaqo one iyo two iyo three iyona siyeetii shan wada eh iyona geereen afartii iyo todoba kilomitr intiyoon daatada laha aruri basic daatada may kala jarta wadooyin iyo waxa codsadeen maamulada xaafado sida xaafada holwadaag sida wadajiri salaamay xaafada holwadaag waa dalbata ilaa iyo afar wada wadajir ooyena dalbata ilaa afar wada salaamay ilaa sadi wada yoona may qorsheeyahayna assessmentii kooda nin dhamaadi yoona may qorsheeyahayna sidanka dhaqsiha badan soonka ku dib yoona inti shaqo badan lagu qabado doono